halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika ayaad sidoo kale nagala socotaan
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti labiyo tobanka bisha luulyo ama julaay sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo sahra cabdi
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida israa'iil oo maalinkii shanaad duqayn xagga cirka ah ku haysa marinka gaza iyada oo meelaha la duqaynana uu ku jiro masjid falastiiniyiintu waxa ay sheegeen in boqol iyo labaatan qof ay ku dhinteen duqaynta israa'iil jaamacad ku taalla magaalada muqdisho oo meydad ka keenaysa dalka kenya si ay ardaydeedu ugu bartaan qallinnada iyo qaab dhismeedka jidhka bini'aadamka waxaan kaloo idiin haynaa
heshiiskii hawada waa lalaalay marka inay maanta somalilan waqtigeeda ku lumiso uun soomaaliya hadal aan micno lahayn iyadoo bulshada kale caalamka oo dhan baylihisay oo taasi keentay in misinformation laga buuxiyo oo taasi keentay in taleex laydhaa ka baxa socon mayso waa in adduunka intiis kale usoo jeesanayso soomaaliya waa meyd meyd lama dul fadhiyo ha laga tago
waa faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo somalilan ugu baaqay inay ka baxdo wadahadallada ay la leedahay soomaaliya faysal wuxuu marti ku yahay barnaamijkeenna martida mikrofoonka oo aad goor dhowe maqli doontaan sidoo kalena barnaamijkii cawayska washington ayaan idiin haynaa balse marka hore wararkii caalamka
duqayn xagga cirka ah oo ay dad badani ku dhinteen ayaa waxa ay gashay maalinkii shanaad xuduudaha israa'il iyo falastiin iyadoo dhowr qof la dilay habeenkii xalay ahaa ayaa in ka badan boqol falastiiniyiina lagu dilay tan iyo markii israa'iil ay ku dhawaaqday dagaalka ka dhanka ah marinka gaza talaadadii aynu soo dhaafnay falastiiniyiinta ayaa waxa ay sheegeen in in ka badan boqol iyo labaatan qof lagu dilay duqaynta socota inkastoo xamaas iyo mintidiinta kale iyaguna ay tuurayeen ku dhowaad toddoba boqol oo gantaal israa'iil ayaa waxaa la sheegay inay haysato qalab ay isaga difaacdo weerarada gantaalada ah kuwaasoo qaybtood ay ugu deeqday dowladda maraykanka ah sidaasi aawadeedna ma jiraan cid wax ku noqotay weerarada ka dhanka ah israa'iil israa'iil waxa ay sheegtay in weeraradan lala bartilmaameedsaday ku dhowaad kun goobood oo gaza ku yaala iyadoo falastiiniyiintuna ay sheegeen in la duqeeyey masjid lana burburiyey gebi ahaanba israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in masjidkaasi loo isticmaali jiray in hubka lagu qariyo guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu su-aal ka keenay in howlgallada israa'iil ay yihiin kuwo ka hor imaanaya qawaaniinta caalamiga ah ee ilaalinta shacabka
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa kulama magaalada kaabuul kula leh labada musharax ee madaxweyne ee afghanistan si uu u dejiyo xiisadda ka dhalatay natiijada doorashada oo lagu muransan yahay master kerry ayaa la kulmay ninka la sheegay in codadka doorashada uu ku horeeyo waa ashraf gani iyo ninka ka soo horjeeda ee la tartamayey cabdulah cabdullah labada musharax ayaa mid walba uu sheeganaya inuu ku guulaystay doorashadii ku-celiska ahayd ee dalka afghanistan ka dhacday afariyo tobankii bishii juun si loo buuxiyo booska uu bannaynayo madaxweynaha talada kasii degaya ee xamiid karsaay midooda yurub ayaa waxa ay sheegeen in ay cunaqabateen kusoo rogeen ku dhowaad koob iyo toban qof oo raacsan fallaagada gooni ugoosadka ee ruushka taageera ee bariga dalka ukrain kuwaasoo uu ku jiro hogaamiyaha gooni ugoosadka alexander brodia kooxda fallaagada ayaa waxa ay ku dhawaaqeen madax bannaanidooda waxa ayna dagaal kula jiraan ciidamada dowladda ukrain brodia ayaa waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa dalka ruushka wuxuuna sheegay inuu yahay ra-iisul wasaaraha gobolka donestic ee ku yaala bariga ukrain midooda yurub ayaa horay waxa uu dhowr qof u saaray cunaqabateen kuwaasoo ku lug leh mushkilada ka socota ukrain jimcihii hay-adda amnesty international ayaa iyaduna waxa ay sheegtay inay hayso cadeymo muujinaya in ciidamada gooni ugoosadka ah ay geysteen gabood fallo ugu yaraan dilal iyo xadgudubyo kuwaasoo ay ku tilmaameen kuwo caloosha rogaya waxaa sidoo kale amnestyha ay sheegtay inay jiraan cadeymo tiro yar oo xadgudubyo ah oo iyaguna ay geysteen ciidamada ukraine
hay-adda human rights watch ayaa ku eedeynaysa ciidamada amniga ee ciraaq iyo maleeshiyada shiicada ee dowladda ku xidhan in ay geysteen dilal sharci darraa oo ay u geysteen ugu yaraan laba boqol iyo shan iyo konton maxbuus bishii lasoo dhaafay hay-addani waxay sheegtay in dilalkani ay ka dhaceen lix magaalo oo ku taalla dalka ciraaq oo ayna dhaceen tan iyo juun sagaalkeedii hay-addu waxay dilalkan ku tilmaantay inay yihiin kuwa jebinaya sharciyada caalamiga ah hay-addu waxay sheegtay in dhammaan dadka la dilay ay u badnaayeen sunniyiin maxaabiis ah oo iyagu ka soo cararayay jabhadda i s i s sideed qof oo dadka la dilay ayaa waxaa la sheegaya in da-doodu ay ka yar tahay siddeed iyo toban
habeen wanaagsan rabadaan karim dadkana dhegaysanaya weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda barnaamijyo dhowra ayaa noo soo socday hase yeeshee aynu ku bilownay israa'il ayaa maalinkii shanaad wadda duqeyn ay duyuuradaheeda ku hayaan maranka gaza duqeynta xalay dhacday ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof falastiiniyiintu waxa ay sheegeen in tirada guud ee ku dhimatay duqeynta israa'il ay haatan gaarayso boqol iyo labaatan qof oo ay ku jiraan haweenaya caruur wararkii ugu dambeeyey la xiriira xaaladda gaza iyo wararka israa'iil waxaa isugu kaaya soo duway halkana ka soo jeedinaya waryahayaga maxamed colaad xasan
saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegaya in duqaymaha socda ay laaya hadda ku dhinteen dad ka badan boqol iyo labaatan qof oo carruur iyo dumar ay ku jiraan inkastoo ururka xamaas iyo kooxaha kale ee mintiliyiinta ay ku tuureen israa'il ilaa iyo toddoba boqol oo gantaal ilaa iyo hadda israa'iil ciidana ugama dhiman waxaana taa ugu wacan habka difaaca gantaalaha ee qayb ahaan uu maraykanku maalgeliyo diyuuradaha dagaalka israa'il ayaa duqayn la beegsaday ilaa iyo kun bartilmaameed oo ku yaala magaalada kaza qorshuhuna wuxuu yahay inay sii wado israa'il duqaynta goobjoogayaal ku sugan kaza ayaa sheegaya in duqaynta ay dhulka ku dartay masjid ku yaala magaalada kaza israa'iil waxay sheegtay in masjidkaasi xamaas ay u adeegsan jirtay inay hubka ku qarsato khasaaraha qaar ayaa ka dhacay xarunta curyaamiinta kaza oo uu ku dhacay madfac qaar ka mid ah dadka ku nool kaza ayaa u muuqda inay xaaladda ay aada ugu adkaanayso uma baahnin buu yidhi guri waxaan u baahannahay waddan waxaan shallay ka qabnaa buu yidhi inaanan dhallinyaro ahayn oo aanan xihan karin suunka qaraxyada oo aanan weerari karin buu yidhi tel aviib guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa shaki geliyey jimcihii in howlgalka militari ee israa'il uu yahay mid waafaqsan sharciyada caalamiga ah ee mamnuucaya in la beegsado bartilmaameedyada rayidka ah madaxa guddigan nevi bilai ayaa sheegtay in qaramada midoobay ay heshay warar naxdin leh oo ku aadan in tiro badan oo rayid ah ay wax ku noqdeen duqaynta israa'il oo carruur iyo dumarna ay ku jiraan kadib markii duqayntu ay beegsatay guryahooda afhayeen u hadashay guddigan ayaa ka hadashay wararka qaramada midoobay ka soo gaaraya gobolka We have received deeply disturbing reports that many of the civilian casualties, including of children, occurred as a result of strikes on homes.
waxaana soo gaaraya bay tiri warar naxdin leh dhimashada dadka rayidka ah oo ay carruur iyo haween ku jiraan oo guryahooda lagu duqeeyey arrintan waxay shaki gelinaysaa bay tiri sharciyada caalamiga ah ee dhowrista dadka madaniga ah israa'il ayaa ku adkaysanaysaa inay samaysay dadaal kasta oo ay kaga fogaan karto inay duqayso deegaanada rayidka laakiin waxay ku eedaynaysaa mintidiyiinta xamaas inay isku dhex qarinayaan dadka shicibka ah ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay in israa'il aysan xeerjajaba ka geli doonin badbaadada dadkeeda cadaadis dibadda uga yimaada dartii cadaadis caalami ah nagama hor joogsan kara buu yidhi inaan awood u isticmaalno urur argagixiso oo ku baaqaya burburinteenna waxaannu sii wadaynaa weerarka aan ku hayno cid walba oo doonaysa inay israa'il dhaawacdo waa sii wadaynaa inaan isdifaacna buu yidhi xukuumadda washington ayaa sheegtay jimcihii lasoo dhaafay inay doonayso inay kaalmo weydiisato qaar ka mid ah saaxiibadeeda bariga dhexe sidii loo soo afjari lahaa rabshadaha afyeen u hadlay aqalka cad george enest ayaa sheegay inay jiraan dalal gobolka ku yaalla oo uu maraykanku xiriir fiican la leeyahay oo uu ka kaashan karo xallinta dhibaatadan ka taagan bariga dhexe enest sidoo kale wuxuu cambaareeyey weerarada gantaalaha israa'el ku soo dhacaya gaar ahaan kuwii kaga yimid dhinaca lebnan jimcihii shalay wuxuu dhinacyada ugu baaqay inay ilaaliyaan dadka aan waxba galabsan ee rayidka ah
waa tahay warbixintaasi waxaa isugu kaayo soo duway maxamed colaad xasan halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
waa tahay rabadaan kariin ayaan mar kale hawada idinka leenaya fiidnimo wanaagsan meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan jaamacad ku taalla magaalada muqdisho oo lagu magacaabo somalia international university ayaa ku dhawaaqday inay meydad ka soo qaadanayso jaamacadda kenya ee magaalada nairobi si ay ardaydeedu ugu bartaan qallinada jirka bini'aadamka hormuudka jaamacaddan dor cismaan maxamuud bare faytaan ayaa v o a u sheegay in shan meyd oo afar raga iyo hal dhadiga ay ugu deeqday jaamacadda kenya ee kenyata ee magaalada nairobi dhowaanna ay muqdisho geyn doonaan haddaba khadka taleefonka ee magaalada nairobi ayaan kula xiriiray dor cismaan faytaan waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal qorshahani siduu ugu dhashay
qorshaha wuxuu noogu yimid annaga ardaana s i u ardada aan rabnaa wax barno ama noo imaanayo jaamacadda s i u sanadiyada hore dhan waa in la baraa jirka bini-aadanka sida u shaqaynayo iyo sida uu kala babaxo marka haddii la baraayo marka jirka bini-aadanka sida uu u dhisan yahay qaab dhismeedka jirka bini-aadanka oo afka qabaad loo yaqaan anatomy qaab dhismeedkaas marka waxaa loo baahan yahay marka in arday loo heraa meed loo helo meedkaas oo laga shaqeeyey oo aan ureynin oo aan wasaq lahayn oo si fican loogu shaqeeyey in miis loo saaro ay sameeyaan markaas waxa la yidhaahdo afka qabaad loo yaqaano dissection oo ah in meydkii la siiqo maqaarka siiqadiisa laga bilaabo marka waxaan u leeyahay marka in haddii intaasoo wax s i u ay u baahan tahay in aan raadino marka meyd marka waxay nagu noqotay marka dhib inaan dhaqaaqno oon raadino jaamacadihii naga buqsanaayo oo ku yaala africa inaan cilaaqaad la yeelano oon raadino oon wacano ilaa waxaan gaano xataa west coastka xataa ilaa nigeria kanga waa kasoo noqonay uganda kenya dhulka inaan ku wareegnay inaan helno meyd ardadeynii aan miis u saarno ay wax ku bartaan waa tahay marka imise meyd ayaad guud ahaan qorshaynaysaan inaad kenya ka keentaan oo muqdisho keentaan annaga waxay ku xiran tahay hadba ardada aan qaadano sanad walba marka annaga laakiin waxaa noo qorsheysan in ardada aan qaadanayna ay ka badan konton arday sanadkii marka kontonkaas ardayna w h o a waxay qabtaa guideline ay leedahay tobankii ardayba waa inay helaan hal maxaan ku idhahdaa cadavers ay wax ku bartaan cadaver hal maid waa inay helaan tobankii ardaba inay helaan maid ay wax ku bartaan marka hadda waxaan soo qaadan anaga shan marka shantaas waa la bari karaa marka waa tahay marka jaamacadda kenyata university ee dalka kenya ayaa idin siinaysa miyaa laydinka iibinayaa mise way idin siinaysa oo lacag la-aan baa laydinku siinaya waa lacag la-aan waa hadiyad maid lama gadi karo waa hadiyad laakiin haddana maidka wuxuu yahay sideedaba maidka iska qaado maaha sababtoo ah sharciyaa jiro maydka ugu qaado sharciyadaasa waxay leeyihiin haddii la helo dad badan oo dhintay oo dadkoodii ay soo kale ay weydiisanaynin inay ka baxsaan cisbitaalkii hadhow duugtaan oo afka qabaad loo yaqaana ay claim garay waayaan marka waxaa dhacaysa marka in ay maxkamad soo amarto ay tiraado marka meydadkaas jaamacadaha way qaada karaan marka nasiib wanaag marka anaga waxaan kusoo aadnay taas waa tahay marka kenyaata waa tahay marka meydadkan bal iga waran aada qorshaynaysaan inaad keentaan maxay ka kooban yihiin lab iyo dhadigba waxaa waaye afar oo rag ah iyo hal oo dumar ah ma la og yahay markaa ama ma jaamacaddu ma idiin sheegtay waktigay dhinteen meydadkan waa waa muhiim wey maxaa dhacay meydka ma qaadi kartid asagoo la ogeyn waktiga oo dhintay certificateki oo ku dhintay sababta u dhintay iyadoo waxaan dhalaan la sheegin meydka lama qaadi karo waa tahay laakiin su-aasha doctor cismaan oo dad badan isweydiinayan waxay tahay sababta aada meyd dibadda dalka uga keenaysaan iyadoo dhici karta in gudaha dalka khaasatan magaalada muqdisho oo kale aad ka heli kartaan sidaan la soconno muqdisho dad badan ayaa ku dhinta ama colaadaha ha u dhintaan ama iskood ha u dhinteen maxaa diidan inaad kuwaasi isticmaashaan waxaa diidaya dhaqankeena diidaya horta saa umaleynays dad badan oo dhinta anaga ma aragno magaalada muqdisho laakiin hadday dhacdana nin walba daduu ka dhintay dadkiisa duuganaya marka claimka anagu waa badan yahay soomaaliya sida hadda keen qof in markuu dhinto oo dadkiisa ay yimaadaan in duugtaan su-aal aaday badan tahay laakiin ma la xidhiidheen isbitaalada ah, gudaha soomaaliya khaasatan muqdisho oo kale waxaan maqlaa mararka qaarkood in een, dad meel ku dhintay oo aan la garanayn cidda yihiin m- tallaagadaha cisbitaalada la geeyo idinku wax xidhiidhood cisbitaalada la samayseen ma jirtaa Een, horta m- looma baahno inaan la sameyn marka meesha waan joognaa ma ogtahay Een, way dhacdaa in raadiyaha laga baafiyo la yidhaahdo geyda isbitaalkaasi yaada gabar noocaas ama wiil noocaasa laakiin haddana een, kuma degdegi karta inaad tiraahdo okay haddii dadkii la claim gareyn waay oo qofku sheegan waayay meydkii in aad tiraahdo aan qaadano annaga ardayna amiiska saaba aan wax ku darno Een, muxuu noqonaya markaa kharashka ku baxaya eh, in meydadkan laga soo qaado eh, magaalada nairobi muqdisho ku keenta intuu leegi kharashka ku baxaya Een, qarashku maaha qarash horta iyada ma aha markaa usiyeysid een, een, soomaaliya haddaa usiyeyso qarash yar ma aha laakiin een, anaga waxaan aaminsanahay s u haddaan ardada waxaan ka qaadnaya dib ugu celin sababto ah waxa waxa waa kaarga horta waxaan kaarga ahaan loo qaadaya meydka ee kaargahana een, waa taqaanaa waxaa loo qaadaa per kilo marka kiilo ahaan aan ku qaadayna marka
marka kharashkaasna idinkaa eh, bixinaya mise jaamacadda idinku yaboo haysa maya jaamacadda waxaan ugu yeeraa anaga meedadkii laakiin eh, inaan anaga qaado oo diyaaradda saarano oo maxaan ku yidhahdaa oo ilaa aan ka geyno s i u diyaaradkeeda anatomy aan ka geyno waxay noqonaysaa qarashka sane aan hore qaba Eh, intee in leg baad qorsheynaysaa inaad meydadkan ah, haysaan oo een, a- aad aad isticmaashaan
shalay wuxuu leeyahay meydka waxaa laga salaax karaa muddo sanada marka sanad walbana waxay noqon doontaa inaan hadda soo qaadno meydadka
kaasi waxa uu ahaa hormuudka jaamacadda somaali international university ee magaalada muqdisho doctor cismaan maxamed bare faytaan wuxuuna khadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu waramayay wariyahayaga cabdicasiis xuseen cusmaan halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida maykrafoonka waa kan isla cabdicasiis xuseen cusmaan oo nala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkana barnaamijka waxaa marti iigu ah oo istuudiyaha v o a ee magaaladan washington nagu soo booqday guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid ee somalilan faysal cali waraabe mudane injineer faysal cali aad baad ugu mahadsantay inaad nagu soo booqato daarta v o a ee magaaladan washington waa mahadsanta Een, faysal bal waxaad ugu horreyn marka hore ka warantaa een, safarkaaga magaalada washington aad ku timid wuxuu ku salaysanayay iyo weliba ciddaad is aragteen Ah, bismi illahi raxmaan raxiim horta marka waad mahadsantihiin qaabalaad ay qaabisheen waxaan ku yimi halkan waxaan u yimi inaan la kulmo state departmentka Eh, waa ogtahay oo magaranaysaa baryahan somaliland eh, buuq baa ka dhex taagan ah, annaga iyo qoladan reer garoowe Eh, marka arrimahaasaan doonayay inaan wixii ra'yi aan ka qabno annaga somaliland ahaan iyo xusbi ahaanba arrimaha soomaaliya iyo arrimaha somalilandba inaan u wado eh, state departmentka la wadaagana informationka marka ma xukuumadda ayaa ku soo dirtay mise iskaabaad u socotay maya mar hadday arrintu tahay eh, ay tahay magaranaysaa eh, arrin caama national issue hadduu tahay isku cod baanu nahay ma kala yihiin markaa mux- dowlad iyo mucaarad somalilanders baanu nahay maxaad is weydaarsateen marka madaxdaad is aragteen Waxaan ama dadkaad is aragteen waxaan isweysanay dee inaan somaliland ay u baahan tahay inay xuduudaheeda o dhan ay gaarsiiso administrationkii maamulkii gacanna ay ka geystaan meelahan ah, eh, magaalooyinka yaryar ee magaranaysaa ee shirarka lagu qabanaya aan u aragno ay tahay dhib- shirar dhibaato keenayana waxaa keenaya waxa weeye dhaqaalaha yaga ayaa noo saamaxi waayey inaanu maamulka ku fidino dhulkeego dhan markaa si maamulka loogu fidiyo eh, somaliland eh, tuulo kastaba eh, in dhaqaala la siiyo beesha caalamku waxay ka hor yimaadeen go-aankii ay ciidamada somalilan ku galeen tale waxaad moodaa beesha caalamku weliba maraykanka iyo midooda yurubba inay arintaasi een, ka biya diideen oo somalilan ka codsadeen ciidamada arintaasi siday xiriirkii eh, siyaasadda dibadda ee somalilan arintaas siday u dhaawacday siday siday u- u u buunbuuniyeen local mediahu maaha Een, waanan laga bajiyey oo waxaa lagu yiri magaalada waa la isdiliyaayo waxaa isdilaysaa go- maamulka garoobiya somaliland waanu ka sarno wax isdilaya ma jiraan waa iska hanjabaad annaga iyo magaranaysaa garoobe weligeys baanu dilin baanu haddana isdili mayna baan nidhi waxnu isugu dilaynaan ma jirto waa la iska bajinayaa Eh, dhulku noo kala calaamadsan yahay dad ehlan oo labada qoloba nabad samaysatay markaa waxaan haloo dhega taaganaya meesha waxaa jira uun maamul la-aane maamulka hala gaarsiiya ee dhaqaalo bixiya baan nidhi faysal waxaa la leeyahay gelitaankii taleex way dhaawacday siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan waxaana taasi ay sababtay in xitaa xuduudihii somalilan ay lalahayd dhinaca etoobiya iyo jabuutiba ay xirmeen soo lama oran karo marka arrintaasi lug bay ku leedahay iskuma xidhna waxa weeye horta aan waxba namay dhaawicin waanayn u sheegnay haddii aan laga hortegin shirkaa meesha lagu qabanayay ee lagu abuuriyey nabcaashaha iyo qalalaasaha lagu abuuriyey qaarkood leeyihin hala isqarxiyo qaarkood leeyihiin inay somaliland u keenayso deganaasha la-aan deganaashalaha somalilandna wuxuu u keenayaa deganaasha la-aan jabuuti iyo etoobiya deganaashaha xamar saameyn badan kuma leh etoobiya iyo iyo iyo jabuuti deganaashaha xarigiisa ku leh marka waanu ka hor tagnay inuu shirkaas aan meesha ku qabsoomin haddana waxaa loo dhisaya maamul maamulkii loo dhisiiyo kasoo qayb gala baan dadkeygana annaga waxay tabanayaan wada hadlina ma laakiin inay gacan shisheeya soo gasho oo fidmo wada oo galan mayna baan waa tahay faysal dadku waxay leeyihiin somalilan qaabka ay ula dhaqmayso ay u cadaadinayso dadka degan gobollada khaatuma waxay ka hor imanaysaa wixii ay somalilan ka dagaalantay labaatan sano ka hor oo ahayd inaan la caburin oo ay aayahoodana ka tashadaan marka dadka deegaanku inay aayahooda ka tashadaan waxay doonayaan samaystaan meeshay doonayaan raacaan haddii aad caburisaan soo kama hor imanaysa idinku mabaadidii aad idinku isku aasaasteen adeertaasina inoo socon weyday nf d baa socon weyday soonaha shanaad baa socon weyday jabuuti socon weyday markaa somaliland waa hal qol waa hal dal qabiil qabiil maaha de tuula tuula maaha isagoo midaysan buu soomaaliya ku kurmay isagoo midaysan uu ka baxay midnimada soomaaliya koob iyo sagaashankii garaad saleebaan waa saxeexay cali garaad cali khaliif waa joogay laakiin maaha in in la yidhaha ra-iisul wasaaraan ku dooranayaa dhiigga dadka iyo fidmada oo hebel baa ku helay wax soconaya maaha somalilandna lama qurbo qurbeynayo midaas waa tahay waxaa iminka soo baxaya in xisbigaaga u cediyo xisbiga wadaniga kale ay soo saareen go-aano ay leeyihiin waxaan ka soo horjeednaa inay sii socdaan wadahadalladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya maxaad go-aamadan fikirkan muxuu ku salaysan yahay iyo go-aamadan soo saarteen waxa weeye horta somaliland iyo somalia hadaladu way leexdeen waxa leexiyena waxa weeye turkiga leexiyey turkiga dhexdu kaga soo booday dadkii bilaabay muuheen wadamada westernka bilaabay waxay lagu heshiiyey qaarkood lama fulin dowladda soomaaliya dowlad midaysan maaha waa four point five waa qabaa'il kala aragtiya dowladda somaliland wixii ka dambeeyey kulankii magaranaysa turkiya labaad wax coherent policy oo siyaasad midaysan iyo objective ay la tegeen ma noo sheegayaan transparent maaha heshiiskii hawada waa lalaalay marka inay maanta somaliland waktigeeda ku lumisa uun soomaaliya hadal aan micno lahayn iyadoo bulshada kale caalamka oo dhan baylihisay oo taasi keentay in misinformation laga buuxiyo oo taasi keentay in taleex laydhaha ka baxa oo ka go-een adduunka intiisi kale socon mayso waa in adduunka intiisi kale usoo jeesana laakiin dadka qaarkood soomaaliya waa mayd mayd lama dul fadhiyo ha laga tago laakiin adduunkii kale ay noo fureen adduunkii kale si aynu tiqadeena uga soo ceshan lahayn iyo magaalansa aqoonsiga uga tahay laga geeyo laakiin waxaa la leeyahay go-aankan idinka iyo xisbiga wadaniba aad gaadheen aad leedihiin iyaan lasii wadin wadahadallada wuxuu ku salaysan yahay idinkoon wax badan lug ku lahayn wadahadallada oo idinka laydinka reebay dhinacii wadahadallada somaliland aad uga anagu arrintaas arada aanu ku mid lahayn oo somaliland ku midaysneen meel mari maayo iidan waa inaanu ka qayb galnaa haddii kale waa inay waxay dowladda la tegaysaa naga naga ansaxaysaa oo tiraa waxaasaan la tegayaaye bal nala eega waxma ku daraysaan waxma ka saaraysaan waxba nooma soo gudbiyaan lakiin nin kaloo diyaarad iska fuula horey noo soo martay kuwa shidaalka qodanaya aan waxeedi aan la sharceenba wadahadalaas iyo midna waxba kama jiraan waa waqti waa waqti iska lumaya dowladda sanad ba u hadhay sanad ba u hadhay xagkay ku dambeynay markaa wadahadallada somaliland soomaaliya soomaaliya soomaaliya waxa weeye marka labada qodob weyna waanu ka helnay inay somaliland iyo soomaaliya laba entity tahay qodob kale waxa weye in qololkasta waxeeda hesho wixii kala dhexaysa waynu ka shaqeynaa sidaan uga shaqeyn lahayn nabadgelyada iyo biologiska iyo cultureka iyo hadday waxba waddan baan u tari karnaa inay ciidamadooda uganda geenayaan ee booliiska ku tababaran inay keenaan mandheero iyo inay ciidamada militariga somaliland ku tababartaan iyo oonu anagu waxay afrika u qaban u qabano laakiin somaliland soomaaliya ma isku darsanaa iyo ma kala tagnaa waktigeedii lama joogo soomaaliya ma jirta hadda wax soomaaliya la yidhaha oo midaysani ma jirto Tilaabin haddii ay xukuumaddu ku adkaysato ah, madaxweyne siilaan way iska tegi inay karaan.
sii wadaan Maya eh, macna male, adiga way eh, tegi wada karaan.
hadalladan horeba way u tegeen laba jeer horey tegeen intaan annagu ka hadhnay Haye.
waxale waxay ka keeneen ma jirto waa tahay Waxaan- waxaad tiri waxaan qaadacnay een, ah, baadhista shidaale laga wado eh, somalilan Ah.
shirkadaha ay ka wadaan Ah.
oo eh, eh, xukuumadda somalilanna ay heshiisyadaas la Ah.
gashay Ah.
maxaad u qaadacdeen de weyn wixii heshiis la keena baarlamaanka oo la sharciyaya intaasoo shirkado imika waxyaalahan maanta state department ay nagu canaanadayeen ayay ka mid tahay imise shirkadood baa markaa De iminka ilaa wada.
afar ilaa afar baa weeye ilaa afar baa laga- xaggay ka wadaan markaa dee meel laga waday horta wuxuun baa la kala qaatay wuxuu lacag baa Kama laga- warhaysaan marka Ah, meesha laga waxba wado.
xalana ma socotiyo baarlamaankii sharciyeeye lama soo mariyo ciidamada iminka aan aada uga sensitive yihiin maraykanka iminka aan doonaya madaxweynaha kala hadlo haddaa idhaa ee ah private armiga la sameynayo lanagama talagelin hadda see udegayaan waa si khatara marka waxa weeye in in in in wixii wixii jira la caddeeyo oo anaga naga ansaxsadaan annagoon aan daafacno marka wixii soo baxaan oon cod midaysan ku daafacno waa tahay Een, waxaa la sheegayaa in dhowaan ay somalilan een, jabuuti u gudbisay saddex qof oo ah, loo aanaynayo argagixiso sababa arrimo argagixisada la xiriira maxaad arrimahaasi kala socotaan sideenad u aragtaan de horta waxa weeye eh, eh, haddii labada wadan ka dhexayso inay isku gudbiyaan heshiis caynkaasi adduunka dhan way ka dhacdaa Eh, waxaa mar haddaanay Ito- jabuuti intay soo orda qabta qaadan eh, dowladdii weydiisatay marka go-aanka waad ku raacsantihiin maadaama labada dowlad ku heshiis yihiin oo wax isku heshiiyeen eh, eh, way- waan ku raacsannahay.
Laakiin Iyago- dastuurka- iyagoo mar bay noo soo ju- iyagoo mar bay noo soo gudbiyay etoobiya waa mid qa- mid bay beri noo soo dhaawaca weliba ah dastuurka somalilan siduu qarayo haddaanan khaldanayn qodobka shan iyo soddonaad waxaa la leeyahay waxaa ku yaalla in qof muwaadin reer somalilan aan wadan kale loo gudbin karayn marka een, go-aankan iyo dastuurka waxa ku qoran soo iskama hor imanayaan dee horta qaarkood maba ahan somalilan dadka la gudbiyey somalilan ma- qaar baan ahayn ama saan- xaggee ka yimaadeen taxa- soomaaliya qaar ka yimaadeen Ah, saan- marka saan- somalilan bay ah, deganayeen ah, somaliland deganaa imise imse bilood bay deganayeen xogtaad haysaana maxay tahay waxaa dee raggii u fasiliteed gareeyey inay yihiin magaalada Sana'a- Qarxii Jabuuti.
qarxii jabuuti oo reer soomaali yihiin marka ma mid- saddexdood mid ma ba- rag mid baa baa somaliland oo isna waxaan dibadda ka yimi oo yahay basaboor ajnabi haysto ayaan filaya marka qodobka isaga ninkaa somalilanderka ah miyaan lagu salaynayn dastuurka idinka idin yaalla hadduu diso soo qorayo de waa waa bridge baa lagu soo waa qalda- waa qalad taasi waana iga dambaysa arrintani waa tahay Een, dhinaca doorashada somalilan haddaan wax kaa weydiiyo doorashadii koob iyo toban bilood baa ka dhiman Een, welina een, somalilan lagama dhaqangelin diiwaangelintii eh, xeerarka qaarkood waa qabiyo Een, dhammaan duruufahaasi jira ma kula tahay ama ma kuu muuqataa in doorashada somalilan ay qabsoomi karto horta sanad baa waa ka- waa ka yar tahay koo iyo toban bilood Eh, waxaan hadda xooga saarana waxa weeye in vote registrationkii si habkii waanu qaadanay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan jecelnahay september oo vote registration noo dhammaado decemberna uu noo dhammaado haddaa la idhaaho lix bilood gudaheedna doorasho dhacdo labada doorasho waanu kala qaadayna haddaa la idhaaho dad baa ku doodaya in labada doorasho laysku daro marka maxaad Cid ku adugu doodaysa way yar aaminsantahay in la kala qaado walahi saddex xusbe xun ka saarsan in la kala qaado dadkay eh, ma, ma, la, awood ay aqoon in laba fud doorasho ku galaan mar qura male waa tahay marka xisbigaaga haddaan u imaado een, doorashada sideed ku gelaysaan diyaar garowgiina siduu yahay een, waxaan ah, la ii sheegay in musharax xisbigaaga iyo adigu aad ah, ku kala aragti duwan tihiin arrimaha qaarkood may isku aragtaan maaha?
marka sideed u qorsheynaysan doorashada inaad maya abaartaan horta waxa weye xusbu laba qof maya xusb policy buu leeyahay xusbiga bolisigiisa qofna ma sheegan laakiin hadda isku aragtaan nahay eh, xusbiga oo dhan eh, arrimahan ka hadlayo eh, commissionka leh eh, magaranaysa vote registrationka habka loo qaadanya leh ee leh magaranaysa labada doorasho kala keebaa lasoo horeysiinaya in la kala qaado inta waa isku aragtaan nahay laakiin waxaa jira warar ah, ah, sheegaya in adiga iyo jamaal baad ku kulanteen dhowaan dubay ood eh, xitaa kulankiina ku kala kacdeen ood kala aragti duwan tihiin oo la leeyahay faysal wuxuu saluugsanayay jamaal oo qof kaluu doonaya inuu ku bedelo maxaa ka Maya- jira maya, arrimahaas anigu ma- waxa- wax- wax- wax- waxaas waa dacaada la wada kowle xusbigan waxaan doonay soo baxa sanadkan wuu soo baxaya haddaa la idhaho Cadow qof aan waxa- jamaal ahayn miyaad markaa soo soo anigu wada?
anigu afkee lagama maqal ma ogtahay ilaa hadda anu musharax baan leenahay Eh, waxaan ku kala kacnaynaa ma jirto Ima- maanta maalin iskaga dhownahaynaa shabaal mama jirto waa dacaayado waa gartay Een, waxaad iga warantaa dhowaan xisbiga kulmiya iyaguna waa kuwii een, khilaafu dhex maray Eh, madaxweyne siilaanyo isagaa iminka musharaxa Een, eh, muuse bixina wuxuu noqonayaa ama sii ahaanaya welina yahay gudoomiyaha een, xisbiga Een, xisbiyadiina mucaaradka sidee u saamaysay khilaafkii kulmiya waxba walahi nooma saame waxba nama saameynin Eh, waanu jecel lahay nama horta xusbigu xaq buu leeyahay inuu inuu murmo in in la la iskurnaas gareeyo magaranaysaa ee, in- in musharaxa xaq baa loo leeyahay lanna waxa weeye kow inuu xusbigu inuu guul helaa weeye marka haddii ay isqabteen oo yidhahan anaa kaaga habboon maanta uu yidhi siiraan iyo isna u daayey arrintaas waxay la tahay in dhammaatay in dhammaatay ayaan filayaa in maga wax wax- wuxuu inagu afan ka samaynaya dee waa la isjaanaj gareeya waa la isjaanaj gareeya marka jaanajkana wuu dhammaaday Waa tahay.
Ah, marka wax- wax dhibaato ah Een, arrimaha soomaaliya si guud haddaan een, uh, su-aalkaaga weydiiyo marxaladda soomaaliya maraysa waad ogtahay somalilan meel bay keligeed fadhidaa Een, uh, magaalada muqdisho xaaladda ka taagan waad ogtahay ka siyaasi ahaan iyo ka oday soomaaliyeed ahaan maxaa ku muuqda dad yooga soomaaliyeed ee geeska afrika degan wadciga iminka ku sugan yihiin iyo mustaqbalka maxaad adigu saadaalinaysaa soomaaliya horta haddaanay bedelin een, imakase u socoto soomaaliya halkii laga raacay waxay ahayd kow ho- hoggaan xumo ilaa haddana ma jirto leadership vision leh oo aragti leh waa laba waa qabyaalad labadii cudur weli way jiraan soomaaliyana maaha in lasii kad- kadfo dhibaato weyn bay keenaysaa waxaa keenaysaa dhibaato weyn oo kale keenaya in wadamadii jaararka ah oo interest wadale gaara in la yidhaha idigu soomaali ka taliya se u ekaanayso taasna waa dhibaato kale wey inay soomaaliyiinta waxaan iska ilowdo inaanu sawaaxili iyo ugandha iyo heshiisiinin soomaali dan soomaali wadan waa la garanayaa inay isku yimaadaan oo iyagu ay heshiiyaan oo beelaha ay ka soo jeedaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu way isdileen may heshiin dowlad aan wada dhisna yidhaaheen maxaan wada dhisana aan somaliland soo qabano common interestka qolileya waxa weeye somaliland aan curyaamino subxaana wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala ilaahay baa somaliland abuuray annaga gacanta ku hayna ma waxaa fiican anagoo annaguna roolkaygii waan waanu ka ciyaari weynay in annagu iskugu yeedhnay ahayd gogasha u fidnay ahayd hagaajinay ahayd iscafiyaan marka iscafiyaan oo lais- laisku garaabo ma idiin banaani marka Wayna ba- roolkaas aniga- aniga- doorkaas ma idiin banaani haddaad A- anigu marka hore haddaan ka haddaanu soo gaabiseen baxno hadduu haddaanu soo baxno dhowr jeer waan sheegay marka hore igu jirtay haddii xusbiga soo baxo faylka soomaali annaga qaadana annaga gacanta ku dhigana annaga leena idinkoo shaydaanka markaa soomaaliya ku anaga biiraya.
sooma maxaa nagu celiya somaliland soomaaliya ku biiri mayno never again taasi dhici mayso ilmo labaatan jir ah hooyadii laguma celin karo necessarina maaha haddaanu arag inay necessary tahay waanu yeelayn laakiin looma baahna waa gartay waxaad ka hadashay een, magaalada muqdisho iyo koonfurtood leedahay een, faragelin badan oo dalalka deriskaa jira Een, dadka arrimaha soomaaliya iyo khubarada la socdana waxay ogyihiin in eh, keliya aanay ku ekeen dhinaca koonfurta ee soomaaliya somalilan ba ay tahay oo eh, matalan dowladda deriska ee idinlaha etoobiya oo kale aad si weyn iskugu xidhantihiin oo Ethiopia- aydan xitaa mararka qaarkood go-aamada idi- iyadu soo jeediso aanay somalilan maya odhan karin marka maxaad si gaara ugu bartilmaameedsanaysaa koonfurta horta aniga etoobiya anaga etoobiya lafa iska badaan ku warramay boqol kiiba lixdan dadka etoobiya u degaa soonaa shanaad baan ku xidhannahay Dhinaca Ma- kale ku Ethiopia- maalin qura maalin qura xadku naga xidhmo ma noolaan karno we have respect waxaan leenahay mutual eh, relationship baan leenahay waa is ixtiraamnaa waa la is ixtiraamnaa laakiin dee anagu noomay samayn soomaali anagaa samaysanay ugu dambeyntii een, doorashadii baa soo dhow laba jeer baad doorasho gashay labadiiba waad weyday mustaqbalkaaga siyaasadeed muxuu yahay berimerigay mehe aan kuwas fuulo maxaa imika kuu ujeedu waxa qorshaysan?
weye ujeedu waxa weye inaan fikradan qabo ee somaliland ku hormaray inaan inaan inaan inaan inaan inaan hirgaran goormay markaa fikradani soo dhammaanaysa markaan markaanu helno doodka waa anaga- waa doorkeygii waad arki doontaa dareysay somaliland u leexanayso u- u- u weeqaysato inta nool ahayna ka bixi maayo siyaasadda ilaa aan fikradahayga aan hirgeliyo dadka qaarkood waxay leeyihin faysal hadduu fursad ka heli lahaa dhinaca magaalada muqdisho iyo dowladdaasi een, uu tegi lahaa maniga anu waxaad moodahay qaar ragga qaarkood aan tilmaamay iyagii ma kaga hor jooga laakiin haddii lagu yeedho ma tegaysid oo maxaan ka doonaya daartii u dambeysay sare maalin dhotaybi anugu anugu ninka kuyala somaliland bu faysal soomaali u socda oona caqli lahayn somaliland ba anaa igu- anaa igu dhisantahe marka waxa weeye anugu somaliland baanahay haddii somaliland socon weydana Aad baad- fin- finish finish baanahay aad baad faysal u mahadsantahay inaad nagu soo boqoto daarta v o a washington intaasina waxaan ku joojinayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa guddoomiyaha xisbiga u cid ee mucaaradka somalilan faysal cali waraabe intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
aad buu umahadsan yahay cabdicasiis xuseen cusmaan barnaamijkaasi isaga ayaa nala socodsiinayay soona diyaariya halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a washington haddii ay idin seegaan barnaamijyada idaacadda ka baxaya waxa aad dib uga daalacan kartaan websaytekeenna v o a somaly com haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waatan sahre cidla nuur oo iyana nala socodsiisa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington qodobada aan idiinku hayo waxaa ka mid a reer dhan oo yar iyo weyn rumuudkii tiifiga isku haysta si mid kastaaba janalka uu jeceliyo u daawado hm waxaa kaloo aad maqli doontaan sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo qodobo kale waa caawa iyo caweyska aan ku bilaaba ee dhegaystayaal waxaa barnaamijka caweyska washington la soo xidhiidhay wiil soomaaliyeed oo deggan dalka norway sida uu ii sheegayna wax ka dhiga mid ka mida dugsiyada dalkaasi axmed wuxuu ii sheegay inuu saluugay dhaqamada qaar ka mid a qoysaska soomaalida ee qurbaha ku nool waxaanu jeclaystay inuu inala wadaago murti dhaqanka soomaalida ku salaysan oo uu odayo hore uga soo joogay axmed kusoo dhowow barnaamijka magacaago dhammaystiran iyo magaalada aad ka joogto dalka norway axmed ciise oo jooga wadanka norway magaalada trondheim bartamaha bartamaha norway caawa waxaan rabay inaan la wadaago barnaamijka caweyska xigmad yar oo aan runtii markii aan la arko yurub aan nimid aan ka weynay inaysan haba yaraatee dadka soomaalida ay ka maqanta ama dhalinta soomaalida sababtoo waxaad arkaysaa dhamayntii oo soo gelaysa dhowr iyo toban jir halkaan kusoo gashay ee ku qaangaartay ku weynaatay oo aan haba yaraatee dhaqan iyo murti midna aanan dhaqanka soomaalida keenin haddaba marka waxaa jirta qisa yaroo xusuus ugu dhalisay oon jeclaystay in dadweynuhu ay la qaybsadaan waatay Waxaa- balqisadaasi nooga dhaca oday baa wuxuu arkay inan inankiisu uu yara nin la tashanaa aabihii uunan ahayn guurdoonna uu yahay inankiibuu yaraa xoogaa wuxuu arkay inuu qayb madax adeegay guurkiisa ama tala inuu adag wax ka- aabihii wax ka siiyo ama talada laftiisa wax ka weydiiyo inankiibu walaha wuxuu yidhi aabow kolley ila tashan maysid guurkaada igalama tash- igala- igalama tashanaysid waxaan rabaa inaan saddex dardaaran aan hablaha soomaaliyeed kuu sheego saddexdaas inaan inaadan guursan aabow bal ii sheeg buu yidhi wuxuu yidhi hadday saddexdaas tilmaamood tilmaamaha saddexdaas ay leedahay buu yidhi gabadha ha guursan aabu hadday bugta buu yidhi ha guursan hadday buka doontana ha guursan hadday celis taqaana ha guursan wiilkiibaa su-aashii ku socoshay wuxuu yidhi, aabu bug- gabar bugta waaba garan mid buka doonta maxay tahay buu yidhi celista waa gartay odayga wuxuu gartay wiilkii inuusan la garan markaasuu aabu ma aadan garane miishe saddexdaa ma aadan garan buu yidhi haddaad garatase bushi ma ii sheegi kartaa buu yidhi wiilkaba dhacay markaasuu aabo waa qof xanuunsan aab xanuunkasaa u taqaan maahan buu yidhi xanuun wuxuu yidhi aabo waa bukad way bugtaa waa gabar aanan go-aan lahayn buu yidhi go-aanka keligeed aanan goosan karin aaba buka doontaana waxa weeye gabaraan waalidka dhalayba lakala la kala haayo oo la kala celinayo oona aan dhaqan lahayn taana way buka doontaa celiska taqaana aabo waa gabar aanan af celiska taqaana oo muran badan aaba saddexdaas bakoor sidiiba ugu macneeyey hadda marka lafteedu tii lafteedu hablaha soomaali waxaa laga rabaa nin saddexda laftiisa tilmaamood leh inuusan guur galinay gabar soomaaliyeed kaasna guursanna saddexdaas tilmaamood leh marka eh, gabdhihii garanay een, raggii iyaga raggii raggii iyagana baa maxaa lagu shalay yidhi.
tilmaamaya laakiin tanu lafteedu waxaan aragnay gurigii laftiisi oo gurigii maanta dhisan oo laftiisu ninkii ragga laftiisi la- gurigiisa go-aanka uu kula qaybsanayo maanta saaxiibkii ama dad aanan gurigiisa dhaqankiisa aanan dan ka lahayn tii shalay lagala hadlaya ninkii reer miyiga ahi odaygii soomaaliga ahi miyiga ku dhaqnaa wiilkiisa uu kala dardaarmaya waa gabar qofaan go-aan keligeed lahayn ayaa maanta taal yurub markaad tigid waxaad arkaysaa wiilkii gabadhii cudurka shalay lagu tuumi jiray ayaa wiilishii ku dhaca oo raggii raggiibaa qaba tiibaa raggi qabaa
sida Ma sida fahmi?
siday u qabaan marka rag waxay qabaan inankii waxaad arkaysaa reerka dhaqayo laftiisa gurigiisa tala dad kale kula soo tala dad kale la wadaaga la wadaagayo Waa- gabadhiga soomaaliyeed ha guursan laftiisu wiil waalidka dhal lafteedu aan wa- wada joogaan yurub oo meel wada joogaan haddana la kala hayo laftoodu ase bered kale yihiin
wahagaag dhegaystayaal haatana waa arrintii aan idiinsii tibaaxay ee reerkii rimuudka isku haystay wakhtiganaynu haatan ku jirno waxaa badi dadweynaha caalamku isha ku hayaan tartanka koobka adduunka ee ka soconaya dalka baraaziil qoloba xilli ay u tahayba goorta ay ciyaartu soo gasho dad badan ayaa xiiseeya in wax kale aan telefishinka laga daawan iyadoo ay taasi barbar socdaan musalsallo ama filimaan ay dhallinyaradu xiisayso gare oo qoysaska qaar qof kastaa wuxuu ku dagaalamayaa inuu daawado waxa uu xiisaynayo haddaba abwaan cali xuseen soomaali oo ku sugan magaalada baran ee gobolka sanaag kana tirsan dhegaystayaasha barnaamijka caweyska washington ayaa maanso kooban oo uu ugu magacdaray rimuudkii reer mooge waxa uu ku eegayaa qoys murankaasi ka dhex aloosan yahay howl adduunna aad moodo inay telefishinkaasi camal ka dhigteen yar iyo weyn abwaan cali kusoo dhowow barnaamijka maansadaasina nooga dhawaaji waa mahadsan tahay walaal een, waxaan joogaa magaalada baran ee gobolka sanaag walaale een, maansada rimuudka reer mooge waxa weeye maansa aan ku eegayo mooge waa ninaan warhayn reer mooge marka waxay isku haystaan rimuudkii t v-ga kanaladiisa lagu bedbedeli jiray dabadeedna kaasaa laysku haystaa laba wiil iyo gabadh iyo odaygii oo isaguna markii dambe uga adkaaday waa rimuudka iska haysta oo nin kastii wuxuu rabaa wixii isagu daawan lahaa inuu geysto waa tahay bal markaa abwan cali ee bal noogu dhufo markaa een, maansadaasi ramuudka reer muuge waayahay waa mahadsan tahay maalin aan fogeyn oo maqaariib xilligu yahay yaan mooge odayga ah muraad aan ka yeesho siimar aan isiriyo ninankiisa aan tegi maqsinkii markaan galay mid yar baa dhex joogo malahayga tobankii muddo shani u dheeray midigtaan u fidiyo inan yahuma nabadba odaygii ma maqan yahay magacaase baan iri jawaab igu munaasiba salaan iima maginine sidii mow dilaayiyo loo sheegay melag buu makhadada jiqlaysto madaxana qabsadayo indhahana maqiiqo maskaxdana dhammaanteed dhala meel agtiisa ah ka murmaysisiiyo muhiim anigu lama noqon mar dambuu xaggaygii midhir soo jalleeco martii yahow ayuu yidhi mar dhow buu duqii iman meeshaas fadhiiso annahay mashquuline filinkani macaano shaaruqkhan matelayaan muxibiyo jacayl iyo u qabaa murqaano eh meded aan u daawado intuu mahsanaabaa mid isaga ka madax roon maqiiqanina noo timi waryaa muuse bay tiri malihida rimuudkani ani midigta ii saar hindigaagan madaxa ah ma doonayo aniguye mexican ayaa jira soo gelaya mari dhow aan wada mafsuudne meeshiisa baan geyn wuxuu yidhi miskiin yahay maalaayacniga oo mexikaanka lagu falay magacayga iidaa ha malayn rimuudkani midaan caawa bixin karo maqsinkana balnoo dhaaf marti baaba jooge muran iyo dagaal baa ka bilowday meeshii anigoo maslaxad iyo maarayn ku jiraba mid kaleeto soo galay maxaa jira ayuu yidhi warkii baan u mariyo intuu madaxa taago marmarooshi foolku rimuudkii madoobaa ta marooshi inantii naamuuf ayuu yidhi orod soco maraan yahay masax guriga saasoo weelka mayr wax lagu cunay isna kii yaraabu beerkaa ka mudayo mergigaa ku dhegayo umaguuji dhinaca martii yahow ayuu yidhi maraykaani filinoo maliixaan inoo geyn macduur yahow carbay tiri harkahanba meelgow musanowgii badayo ismaandhaaf dhammaan iyo waxa dhacay ismari waa xaajadoo mur noqotaa duqii mooga soo galay mid kastiba gartiisii rimuudkuu marsadayo anna maragnuquu yidhi wax ma dhaamin odayguye maqala buu ku yidhi hoy tv-ga meeshani midkiin muusan dhiganoo anaa maalka bixiyo muusigiyada hindiga oo loo macneeyay ubadkiyo mexikaankan dheero maar ka dhiga haweenkiyo uma dhigan maraykane ciyaaraha macaan iyo jambiyoonka mudan iyo meesi iyo raggiisaan kolkan soo murqaamo ma jil iyo bar soo liqo madadaalodaawo ku mafsuud isiriyo la geyn maayo meel kale mar isii rumuudkani maqsin baa ku xidhanoo midkiin ma arki doonaa ordoo gala magaalada qof kastaaba maankii ma weel raadsada saa maaha baan idhi ummad yahay maroorsani waxaa maal adduun iyo manfac aakhiraad iyo midha aan dhalayn baad dhammaantiin ku muranteen muhiim aada u aragteen ordoo meherad yeesho waa macduun waktiga oo mawlahayna aakhiro meeshaad ku lumiseen maalinku waydin weydiin odayahow mas-uulkii loo maleeyey gabay iyo ubadkani masaxanoo aayaha madoowow horta yaa idiin maqan waa su-aal intaasaan ku gebagabeeyey maantadii rumuudkii reer mowle runtii alla ilaahay reerka dhanee bilaa camalkeeda adiguba la yaabtay raggii hore hadday arki lahaayeen waxay odhan lahaayeen waryaa geelka reeba u dira reerkan wada camal la-aantu hayso waa sidaa weeye aad baad u garanaysaa dhaqanka waa mahadsan tahay wala
waa tahay dhegaystayaal haatanna waa sheekadii adeegto iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaase igu maqaalo ah in caawa maxkamad la soo taagayo cabdigii inanta caarcaariyey iyo dhakhtarkii ku caawiyey
gaashaanlihii waxba ma daahine tilmaantii maryan intuu qaatay buu cabdi in la soo xiro amar ku bixiyey cabdi oo shaqadiisii jooga ayaa laba askari inta u timid ku yidhaahdeen jaalle waxaa lagaa doonayaa saldhigga booliska ee inamari cabdi waxna fahan si uu yeelana wuu garan waayey aad buu u naxay meeluu wax ka yidhaahdo ama wax ka qabtana wuu heli waayey arag inay ka gamboon tahay meeluu qabadsiiyana ka tagan tahay wuu iska soo raacay sidii owr hayinahoo hoggaan lagu wado sidii loo soo waday baa inta hadallo laga qoray meel la fariisiiyey intiiba waxaa loo cibdiray maryan waa la keenay mar alla markay iridda ka soo gashay oy indhaha ka qaaday bay naxdin iyo ciil qalali sidoo kale waxaa isna dhulku la wareegay cabdi oo qaadan la'aa maryan oo weli meelaha tuxtuuxaashinaysa gaashaanlihii iyo qareenkiiba way fadhiyeen waana loo jeeday qaraxa dhacay iyo sida laysku gartaye loo kala naxay cabdi baa hadalkii loo diiday maryanna waxaa la weydiiyey inay cabdi garanaysa iyo in kale markaas ayay ku caddaysay inuu ahaa ninka inta uurka u buuxshay sidaa u galaye cidlada tuugtu ka ugaarsatay dhigay dib ayaa la isaga celiyey isla maalintiina waxaa la goostay in maxkamad dacwadda la geeyo qareenka iyo gaashaanluhuba waa diyaar dacwaddii oo madaxyo badan leh baa lagu soo shubay maxkamad dhextaashu waa maryan dhan waxay ka cuskanayd tuugta dhanka kalena cabdi iyo takhtarka labadooduba isma oga oo mid waliba mar gooni ah baa inta baabuur lagu sii qaaday meel la fariisiiyey tuugtii sidoo kale maxkamadda iyada horaa loogu sii sheegay arrinta oo diyaar bay u ahayd mar unbaa cabdi iyo takhtarkii iska ilbidhaansadeen maxkamaddii dhexdeedii aad bay u qoomameeyeen walowba ayan ismaqal diliddayan maryan dilin maalintay awoodda u lahaayeene ee cisbitalka u tiil iyadoo maxkamaddii dib loo dhigay ilaa iyo wakhti aan la aqoon wixii la xukumi karayna la xukumay kuwa sugayeyna cabdi iyo takhtarka ahaayeen baa laga soo wada dareeray dadkii soo shumayey waxay aad ugu ciilqabeen cabdi iyo takhtarka oy u wada arkayeen inay dembiilayaal wax kale iska badaayo toogasho astaahila ahaayeen cabdi markii hore maxkamadda la keenay waa gariirayey ha yeeshee markuu arkay in garsooruhu yahay inuu isku hubo ayuu hoos ka farxay qayladuu lahaa samayna isaguu u daystay maadaamaan iyaga waxba u kala socnayn maryan ilaa iyo hadda waxaa haya gaashaanlihii oo isagu haynteeda aan waxba ilaa iyo hadda dan gaara ka lahayn ee aadminimo wado gaashaanlihii iyo qareenkii may seexane waxay dabagaleen iskuna soo dubarideen dacwad meelmar ahoo si walba ugu cad nimanka waxaa kaloo jirtay inayan dembiilayaashu xirrayne dibadda iyo shaqadooda joogaan taasoo loo yeeri doono marka loo baahdo arrimihii baa isa sii dhex mirtay oo gaashaanlaha iyo qareenka nagnag lahaa waaba loo dabreeyey armiyba iyaga ku rogmataa iyagoo maalintii dambe iska dhigaya ragay u meelmari doonto bay weydiisteen in dacwadii la isugu yimaado waa la yeelay ha yeeshee garyaqaankii garyaqaan kaloo uu ku kalsoonaa buu arrintii gal yiri si aan isaga loo tuhmin wuxuuna noqday dhegayste subaxii dambaa iyadoo laysu wada micyelisanayo maxkimadii la furay qoladii dacwadda wadatay baa la weydiistay inay soo gudbiyaan warbixintooda iyo dooday wateene ugu dambaysay qareenkiibaa istaagay wuxuu qaadaa dhigay sida dadkani dembiilayaal u ahaayeen wuxuu keenay meel allah meeshay raad iyo cirib dhigeen iyo siday u waxyeeleeyeen miskiintaas wax kale iska daayo wuxuu soo helay goobtana keenay waraaqihii daawada loogu qoray iyo diiwaankii lagu qoray maalintay qallayde in cisbitalka la dhigo inta markii hore loogu talagalay haddana islamarkiiba laga saaray markii uu waxaasoo dhan qaadaadhigayey ayaa dembiilayaashii indhuhu soo baxeen oo ay quusba gaareen qareenkii oo dhididka ka baxaya aad moodo biyo in lagu shubay aadna u daalan baa ku soo gunaanaday marka iyadoo arrintu sidaa u caddahay horayna ay u caddayd inkastoo dib u dhigteen dacwad aan waxba u muuqan in dib loo dhigo waxay ila tahay oon ku talin lahaa in hadda dhaqso loogu dhawaaqo dembigay galabsadeen xabsigana loo taxaabo iyadoo dib loo cuskanayo garyaqaankii iyo kaaliyayaashii sii iibsanaa ayaa inta si kajan ku jiro u qoslay waxa uu garyaqaankii yidhi haye idinku maxaad ka leedihiin dacwadda la idiin haysto cabdi baa istaage oo yidhi waxaan ka leenahay ninkan qareenka isku sheegayaa uu isku buuqaye wax war ahuu hayaa ma jiro been buu rabaa inuu gado waxaan filayaa inuu ama jiran yahay ama madaxa looga jiro ama intuu lacag qaatay iyada qaylo been ah ku bislaysanayo taasi waaba gartii hadduu risaq raadis yahay midda uu leeyahay wakhtigaas bay cisbitaal waxgeeyeen anigu maba joogin waxaan jiray markaa uu magacaabayo itaaliya maragna waan haystaa midda kale takhtarkan inaan dibadda isku aragna maahee weligay shaqo ama dara kale oo gaara isaguma aanu iman marka anuu hadalkii badiyey waxcaddayna uga dan lahaa waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay u fiiro lahaato waxaas oo kale iyo dembiyada laysu samaynayo
toddobaadka dambe ayaynu dhegaystayaal halkaasi kasii ambaqaadi iyo weliba fadhiga maxkamadda ee xiga kan caawa markhaati beenaaluhu adkaaday guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington waa naga intaa inta aynu toddobaadka dambe hadahan oo kala kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ramadaan kariim
Thank you.
waa tahay qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa haddii aan mid iyo laba soo qabtana duqaynta dhinaca cirka ee israa'iil oo ay dad badani ku dhinteen ayaa waxa ay gashay maalinkii shanaad iyadoo dhowr ruuxna la dilay habeenkii xalay ahaa in ka badan boqol falastiiniya ayaa lagu dilay tan iyo markii israa'iil ay ku dhawaaqday dagaalkeeda ka dhanka marinka gaza talaadadii aynu soo dhaafnay falastiiniyiinta ayaa waxa ay sheegeen in in ka badan boqol iyo labaatan qof lagu dilay duqaynta inkastoo xamaas iyo mintidiinta kale iyaguna ay tuureen ku dhowaad toddoba boqol oo gantaal israa'iil waxa ay haysataa qalab ay isaga difaacdo weerarada gantaalada oo ay qayb ahaan ugu deeqday dowladda maraykanka taasoo saamaxday inaysan jirin cid ku dhaawacantay weerarada ka dhanka ah israa'iil midowda yurub ayaa waxa ay sheegeen inay cunaqabateen kusoo rogayaan ku dhowaad koob iyo toban qof oo raacsan fallaagada gooni ugoosodka ah ee ruushka taageera ee bariga dalka ukraine kuwaasoo uu ku jiro hogaamiyaha gooni ugoosodka alexander brodiya kooxda fallaagada ayaa waxa ay ku dhawaaqeen banaan madax bannaanidooda waxa ayna dagaal kula jiraan ciidamada dowladda ukraine brodi ah ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka ruushka wuxuuna sheegay inuu yahay ra-iisul wasaaraha gobolka doniski ee ku yaala bariga ruushka waa bariga ukraine midowda yurub ayaa horey waxa uu dhowr qof u saaray cunaqabateen kuwaasoo ku lugle sida uu yiri mushkilada dalkaasi ukraine ka socota guud ahaana idaacadayadii habeenimo ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa waa anigoo sahar cabdi axmed cabdicasiis xuseen cismaan iyo dhammaan bahda v o edo idinleh intaynu mar kale ismaqli doonno berita lixda iyo bar afrikada bari xaggiina inta ka horraysa isma dhaafno oo ramadaan krim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.